soomaalida ku dhibaataysan dadka dalka yeman arrin qarsoon maaha arrin waxaa waye maaragtay la wada ogsoon yahay dawladihii waxay kala baxeen dadkii shacabkooda ahaa ee yeman joogay ayay ka daadgureeyeen sababtoo ah amnigiibaa aada u xumaaday gurubyo iska soo horjeeda gurubyada iska soo horjeeda marka dadka ajaanibta ah way ugaarsanahayaan weliba haddii dadkaas jaanibka dawladoodu ay dhanka dhanka iska soo horjeeda hadda taageerto anakuna marka dawladdeeda dabcan waxay taageertay sacuudiga mxuu aha taxaalufka sacuudiga uu hogaaminaya taageertay marka waxay khatar ugu jiraan marka shacabka kuwa kale ee xoutiyiinta ay khatar ugu jiraan dadkuna badanaa waa way la raxeen dadkoodii intaan soomaalida ka ahayn soomaalidu marka meesha aad bay ugu rafaadsan tahay khatartaas amni darada ka sokow wadankii oo dhan baa kacsan marka raashin male yemantii baa baahan marka caa-ilooyin badan oo caruur iyo haween iyo u badan baa meeshii ku dhibaataysan qaarkood baa laga yaabaa inay gaajo u dhintaan qaarkood baa laga yaabaa in maaragtay dhibaato loo ge loo geysto qaarkood baa laga yaabaa inay yemaniintu ku xadgudbaan marka mas-uuliyad weyn baa ka saaran xukuumadda soomaaliya mas-uuliyad weyn baa ka saaran hay-adaha caalamiga oo maaragtayna mas-uuliyad weyn baa ka saaran gargaarkii in la geeyo hadda waa la diiday marka maxaa dhici kara wey maaragtay dad baa meeshaas ku baabi'in kara marka ani waxay la tahay dawladda qoladay kastay la hoosgeli karto inay la hoosgasho maaragtay sida masala sacuudiga iyo duwal khaliij iyo inay hoosgasho oo ay u sheegto inayna tabar u hayn inay soo daadgureyso ee loo soo daadgureeyo racyigooda in shacabkooda loo soo daadgureeyo ayaa rabaa anigu hay-adaha kalena inay ku dhiirigeliso maaragtay in la daadgureeyo oo dadka meel kale la geeyo kabacdi meeshaas laga soo qaado waxaan kaloo weliba ku dhiirigelinayaa dadka soomaalida ee xoolaha leh sida kuwa diyaaradaha iska leh khaasatan diyaaradaha juba juba airline iyo iyo daala dadkiini wey dadka meesha ku hayran marka in ay tanaasul sameeyaan oo maaragtay ay ay dadkii ay ay kasoo daadgureeyaan kabacdi dhaqaalaba ha dambeeyo laakiin inay dadkii kasoo daadgureeyaan oo maaragtay ay dhawato waxa qaranka kula xisaabtamaan berito haddii kaleba ay maaragtay si voluntary ah amase si tadawuc ah ay uga soo daadgureeyaan shacabka soomaaliyeed sababtoo maanta dadka meeshaasi tabarna ma laha kaalmay u baahanya waa waqtigii ugu fiicnaa ee dadka la kaalmayn jiray ayay ku jiraan marka dadka soomaalida waxaysta iyo dadka lacagta leh iyo ganacsatada iyo iyo dadka diyaaradahleba waxaan ka codsanaynaa maaragtay in ayna ku hadlaynin inayna sugin qof kale inayna ka sugin in ay maaragtay ayaku ay qaataan maaragtay tillaabada ugu horeysa oo ay dadkaas sidii ugu soo daadgurayn lahaa in ay tansiiq la sameeyaan xukuumadda iyo qof kastoo mas-uula iyo qof kastoo wax tari karaba in maaragtay dadkaas meesha ayna ku dhamaan oo lagu le walahi dawladda waxaa laga rabaa iyada inay qaadato maaragtay tillaabada ugu horeysa inay qaadato keliya maaha dhaqaale ma hayo arrintu ma aha arrintu waxaa weye commitment ma leedahay yani go-aan ma leedahay in dadkaas wax laga qabto soomaalida ayadaa isgargaaraysa laakiin qaadoo dawladdu waa inay qaadato la timaadaa siyaasadii dadka lagu soo qaadi lahaa siyaasadii dadka waa inay horseed ka noqotaa habkii dadka lagu soo daadgurayn lahaa lagu soo qaadi lahaa haddii hadda dawladdu ay horseed ka noqoto waa ogeyd maaragtay wasiiradii arrimaha dibadda ee hore ayadaas aatay nashitiba markii saa dhibaatadu ka dhacday marka waxaa loo baahanya qof tillaabadaas qaata ayaa loo baahan yahay waa la helahayaa marka dhaqaale waa la helahayaa dad soomaaliyeed baa voluntary dhaqaalo u bixin doona ummad kale ayaa laakiin waxaana laga rabaa in tillaabadii dawladdu inay qaadato oo ay maaragtay kolkii gaanka ahaa inay qaadaan laga rabaa maaragtay